deegaanka Mareerta oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne isla markaana ay ku barakaceen qoysaskii deganaa tuulooyinka ku teedsan jiinka Webiga Shabeelle ayaa laga furay xarun caafimaad xaruntan caafimaad ayaa loogu talagalay in loogu adeego dadka danta yar waxaana hirgeliyey mid ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay Beledweyne Dr Maxamed Cali Axmed oo hirgeliyey xaruntan caafimaad isla markaana ay ugu waramay khadka taleefanka ayaa Radio Baarulo uga waramay adeegyada ay bulshada u qabtaan markaan ino waxaa arkay xaaladooda macnaha inay caafimaadka ay xaalad caafimaad daro ay ka jirto magaaladan dib ugu laabtay kan meeshii macnaha daawooyin iyo baaritaan waxyaabahan u keena dadka caafimaadka ay u baahan yihin in maaragtay meelaan ka furay farmashi iyo shaybaar qofkiina baabuur qaato ama dagaad uu ku aadmaa liftu waa ugu waa fogtahay baahidii marka xagga loo aaday in inta macnaha aan keenay oon dadkii macnaha aan qaabilay oo xaggii caafimaadka qofkii anigu waxa weeyaan koolbo kale isku soo booda xilli badaayo habeen sar dhaxaa oo qofkii macnaha uu meesha fog tahay ana marka si macnaha riidiyan ahay oo meeshii habeenii maalin ayaan joogaa taas horta arrinta ku bilaabatay marka hore ma garato waxaan haddana si macnaha aan ogaaday caafimaadka meesha hadda macnaha baahida aada uga jirto looga baahan yahay anigo hadda macnaha sanadkan oo og ayaa haddana macnaha soo aaday ma garato alxamdulilah marka waxa wayaan hadda maanta kulix jir camal ayaan joogaa dadkii waan isbaranay oo sanadkii hore intaan u imaanay waa hadda baadi kalmiina way soo raadiyeen way u yimideen waan qaabilay ma garatay cabdisalaan cabdulaahi cismaan oo ka mid ah bulshada ku nool deegaanka mareerta ayaa radio baaluulo uga waramay baahiyaha caafimaad ee haysta barakacayaasha iyo muhiimadda ay u leedahay xaruntan caafimaad ee laga furay deegaanka mareerta gabar oo koolba ku taagantaan u keenay kollay weli kamausan ogelin laakiin koolbahaan sicmao ina loo haayo iyo laba qof oo ayaguna iyadaasoo caloosha baryaan xanuunayeen iyo qof weyna iyadana caloosha xanuunayo caloosha laga haybaryaan marka meesha baahi weynaa ka jirto doctoorka aada loogu baahnaay marka waxqabadkiisina maasha allah waa boqol kiiba boqol sababtoo ee meel aanan caafimaad lahayn oo qof dadku afar laatankasa waa xanuunsan karaa oo xanuunka mar walba waa waa mid joogta oo xanuunlaan qof ma jirta mugtaa xaruntan caafimaad ee laga hirgeliyey deegaanka mareerta ayaa dabooli doonta baahida caafimaad ee haysatay dadka kasoo barakacay fatahaadda